بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan ku jirnay weli baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati alab isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo cilmigii raadintiisii iyo sida cilmiga loo dalbo waxaan soo gaarnay xadiidkii boqol iyo siddeed iyo tobanaad sheikhu wuxuu leeyahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu marfuucan alkalimatu alxikmatu daalatu اlmu'mini faxaysu wajadahaa fahuwa axaqu biha abu horeere waxaa laga wariyey isagoo rasuulka sal ll ly slam uu ku horiyaalay hadalka macnaha xikmada ku dhisan ee caqligana ku wanaagsan sharcigana waafaqsan daalatu lmu'min waa baadidii ka maqnayd qofka mu'minka ah oo waa uu raadinayaa wuxuuna u raadinayaa sida wax ka lumay uu u raadinayo weliba waxaas ka lumaya ay yihiin wax qiimo agtiisa ka leh badanaa daalada carabtu waxay u oqon jireen neef geela marka uu ka dhumo oo kale neefka geeluna aad buu agtooda qiimo uga lahaa faxaysu wajadahaa meeshii uu ka helaba baadidiisa fa huwa axaqu bihaa asaga ku xaq leh marka cilmigii iyo xikmadii iyo faa'iidadii yaa waxaa laga dhigay sidii baadidii kaa maqnayd oo kale oo qofku baadidiisa marka uu helo baadidiisa isagaa qaadanaya sidoo kale xikmad hadduu helo isagaa ku owleysan oo mudan inuu ku camal falo oo waxaa dhici karta qofka xikmadaas ku hadlay inaanu ahalba u ahayn laakiin saasay tahay qofku hadduu maqlo hadal aanu macnihiisa fahmaynin waa inuu u geeyaa dadkii ahalka u ahaa ee asaga ka fahamka badnaa inay u faa'iideeyaan baa dhici karta ibnuqayim wuxuu leeyahay xikmadu waxay kulansataa in xaqii cilmi loo yeesho laguna camal falo lagana waramo xaqii dadkana la faro waxaa kaluu yidhi ibnuqayim xikmadu waa cilmigaba ku leeyahay haddii qofka muuminka uu waayo wuxuu joogaa booskii qof baadi qiimo badani ay ka luntay oo kale hadduu baadidaa helo qalbigiisu waa u qaboobaa naftiisu waa ay faraxdaa helidaas uu helay buu ku farxaa marka qofkii muuminka ah cilmigii buu raadinayaa oo uu ka raadinayaa meel alla meeshuu ka heli karo wuxuuna u raadinayaa si ka daran qofkii baadidu ka maqnayd sida uu wax u raadiyo tirmidi baa wariyey marka xadiidka wuxuuna yidhi waa gariib ibnu maajana waa wariyey shiikha kitaabka sharx wuxuu leeyahy xadiidkani waa xadiid xasan ah kulley aniga waxaa ii muuqata inuu arrinkaa ku raacay wadaadkii jaamicu sagiirka sharxay oo munaawi ahaa isagaa xasan ku sheegay laakiin xadiidkan ahlucilmigu waa ay tadciifiyaan sheekh albani wuxuu leeyahay daciifun jiddan waxaa ku jira ibraahim ibnu lfadl oo ibnu xajar casqalaani uu yihi waa matruuk matruuk marka waa tadciifin shadiida waa wuxuu leeyahy marka wadaadka kitaabka sharxay meeshan wadaadka matniga iskale uu leeyahy rawaahu tirmidiyu wa qaala gariibun wuxuu leeyahy culamada fahamkooda waxaa ka mid ah in badanaa waxa uu tirmidi yidhaahdo waa gariib uu ka wado waxaasi waa daciif waa taag daranya oo isaga qaraabadu waxay la siman tahay agtiisa taag daro laakiin qariibkii la yaqaanay oo mutaakhiriintii dadkii dambeeyey ee mustalahu xadiidka iyo ka hadla ay sheegi jireenoo sanadka tilmaan u ah ma ahan macnaha kaas waxaa lagu tacriifiyaa waa xadiidka uu la keli noqda ki qofkii warinayey oo ka warinayey ruwaadda maaragta xadiidkooda la aruuriyo oo aada loogu dadaalo sida zuhri oo kale iyo qataada iyo kale oo dabti iyo cadaalo lagu yaqaano iyo wax ardadii kale aysan ka warinin buu ka warinayaa qofkii uu la keli noqonayaa oon lagu waafaqayn wuxuu ku leeyahay marka qaraabada marka hadda uu tirmidi ka hadlayo ma aha midda ahlu istilaax oo ay yaqaanaan waxaa dhici karta buu ku leeyahay ragga sanadka ku jira inay kulligood siqaad wada yihiin dad lagu kalsoon yahay yihiin xifdigooda iyo dabdigooda iyo cadaaladdoodaba sida xadiidkii cumar bnu khadaab oo kale ee la yaqaanay inama alacmaalu binniyaat xadiidkaasi waa qariib laakiin dacfi lagama wado dabaqo kasta dabaqadii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad iyo dabaqooyinkii oo dhan raawi keliya yaa werinaya marka xadiidku waxaa dhici karta inuu saxiixeynkii uu ku jiro gariibna uu yahay marka daciif lagama wado markaa laakiin tirmidi hadduu gariib yidhaahdo wuxuu ka wadaa sida gaalibka waa daciif laakiin wuxuu leeyahy shaarix marka xadiidkan duruq buu leeyahay duruqdaasaa marka xasan ka dhigaysa buu leeyahay laakiin sidaan soo sheegnay ahli cilmigu dacfiba ku xukmaan xadiidkan laakiin macnihiisu guud ahaan waa macno fiican oo hadal uun maaragtay salafkii loo nisbeeyo yuu yahay sida taabiciintii kuwooda yaryaraa qaarkood saciid ibnu abi burd oo kale laga hayo inuu yihi saasaan saasaa la dhihi jiray wuu leeyahay yani kelimadda xikmada inay daalatulmu'min ay tahay maaha qofku marka hadalkii saxda ahaa inuu ku naco qofuu necab yahay oo kaleo ku hadlay yani xaqu sidiisuu qiimo u leeyahay in la dafiro maahan ama uu ku nacsiiyo qof aan fiicnayn oo ku hadlay waxaa nasiib darro ah dadka qaarkood inay xataa diinkooda ku nacaan ama uga tagaan dad aanay jeclayn yaan wada wadaagnaa bay leeyiin marka iskulama jiri karno siddeetan iyo kowdii meelahaas yaan qiyaasayaa yaan nin meel isku aragnay xafiis dowladeed waa soomaaliya iyo muqdisha markaas yaan joogaa marka wuxuu ka yimid meelaha suuriya uu wax ku soo bartay marka anigu wax ku dhacay iyo dad maaragtay xumeeye anigu garan maaye waxaan arkay isagoo leh nimanka carabta iyo iyo anigu diin iskula jiri mayno marka waa nasiib daro diinkii alla soo dejiyey ee waxyiga ahaa ee allihii khalqigan dhammaantiis wada abuuray uu soo dejiyey ee xaqa ahaa iyo wuxuu uga tegayaa qof iyo laba qof iyo dad uun xumeeyey ay dhici karto ama uu iska nacay waa nasiib daro badanaa dadka carabta necab haddaad aragto waxaa aada looga baqaa in diin nacaybna uu ku sii daba xigsado ile iyagaa rasuulka sal ll ly slam markii u horreysay cilmiga ka qaatay iyo diinkan iyagaa dadkaygii diinka soo gaarsiiyey marka nacaybka carabta la necbaada ahi wax fiican maaha culammaduna waxay dhihi jireen nimanka noocaas oo kale ah waxay ku sheegi jireen oy u aqoon jireen a waxay u aqoon jireen waxay ku magacaabi jireen shucuubiyiin dadka carabta necbaa waxaa ku badnayd marka diin xumaa ku badnayd marka maxaad u nacaysaa haddii qaarkood ay xun yihiin qofkii xunad aragto nac oo alla dartii u nac ama carab ha noqdo ama duul kale ha noqdee laakiin in jinsigaas oo dhan la naco oo aan garanayno maaragtay saxaabada badankood inay maaragtay iyaga ahaayeen oo la dhihi karo boqol kiiba sagaashan iyo shan iyo ka badan iyagay ahaayeen oo diinka dadka soo gaarsiiyey oo u jihaaday in la naco lala colloobo ma aha maaragtay wax ahlu sunnada lagu yaqaano maaha waa dhaqan ahlu bidac iyo dad xuxun lagu arkay marka warkaas dambe aan sheegayo ee carabta iyo ku saabsan ma aha wax shaarixu uu sheegay maaha wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay alkalimatu alxikmatu daalat lmu'mini faxaysu wajadaha fahuwa axaqu biha macnaheedu wuxuu yahay in xikmadu ay tahay kelimadii saxda ahayd ama ra'yigii saxda ahaa sababta qofka muuminka ahi wuxuu raadinayaa xaqi buu raadinayaa oo uu u socdaa wuxuu aada ugu dadaalayaa inuu sawaabkii sidii saxda ahaa waafaqo waxaas ama wax lagu hadlo ha noqdaan ama afcaal la sameeyo ha noqdaane sidaa darteed alla wuxuu ammaanay dadka xikmada la siiyey wuxuuna yidhi yu'ti alxikmata man yashaa alla xikmada wuxuu siiyaa qofka uu doono waa hadalkii iyo ficilkii oo maaragtay sawaab qofka alla uu waafajiyo ibnu cabaas wuxuu ku fasiray xikmada aayaddan in qur-aankii aqoon loo yeesho kii wax nasakhay iyo kii la nasakhay muxkamkii mutashaabihii kii la hormarinayo kii la daba marinayo muqadamkii mu'akharkii xalaashiisii iyo xaaraantiisii amhaashiisii qataade waxaa laga wariyey in xikmada laga wado qur-aankii iyo in qur-aankii fahm loo yeesho waman yu'ta alxikmata qofkii xikmad la siiyo faqad uutiya khayran kathiiraa khayr badan baa qofkaa la siiyey xikmadu marka waxay noqotaa sunnadii rasuulka sala alla ly slam ama hadallo laga soo guuriye ha noqdaan ama ficil iyo waxuu sameeyey rasuulka sal l slam oo laga soo guuriye ha noqdaan waa aqwaal saxa oo xaq ah iyo falal sax ah oo xaq ah qofka muuminkaa marka tilmaamihiisa waxaa ka mid ah kumaba sii jiro qofka cilmi doonka ah oo taalib cilmiga ah inuu xikmadii ku dadaalayo hadallada iyo waxa la sameynayaba wixii isaga soo dhacay iyo maaragtay wixii hawadiisa u qurxisa iyo kuma maaragtay fal galo ee xikmadii buu fiiriyaa xikmadana waxaa ugu sarreysa wixii laga helay sunnadii rasuulka sala alla ly slam iyo dariiqii saxaabada wixii ay samayn jireen iyo waxay ku hadli jireen sidoo kale a'imadii islaamku waxay samayn jireen iyo waxay ku hadli jireen iyo dhaqankoodii taasaa xikmadii ah sababtoo xikmadu waa wax la kasbado oo aad ka kasbanayso wixii aada garato oo hadal lagu hadlay ama ficil la sameeyo ah sidaa darteed xikmadii waxaa lagu qeexay qeexidyaal badan waxaana ka mid a in xikmadii laga wado in wax walba booskiisii la dhigo munaasabka uu ahaa waxaa kaloo lagu fasiraa xikmadii in arrimihii la dhigo meelahoodii munaasabka uu ahaa waafaqsanaana dantii wanaagsanayd ee laga lahaa ujeeddadii ugu dambeysay ee maxmuudkaada laga lahaa waafaqsan qeexidan dambe yaa maaragtay munaasabsan buu leeyahy oo muuqanaysa wadaadka kitaabka sharxay si loo kala saaro xikmadii iyo cadligii oo cadaaladdu waxaa la yidhaahdaa waa wixii oo la dhigo booskiisii waxaana ka soo horjeeda dulmigii oo ah wixii oo la dhigo booskiisii waxaan ahayn laakiin xikmaddu waa cadaalad iyo wax sii dheer waa cadaalad iyo wax la jira oo siyaado ku ah sababtoo qof kastoo xikmad lihi waa caadil laakiin xikmad kasta ahi maahan cadaalad xagga tasarufka xikmad kasta ahi waa cadaalad xagga tasarufka in shaygii la dhigo booskiisii laakiin xikmadu waxay cadaaladda uga duwan tahay in xikmadii la fiirinaayo wixii lagu hadlaayey iyo wixii la sameynayey waxaa loo fiirinayaa waxa ay ku gaarsiinayaan iyo wax ka dhalanaya iyo waxa qasadkii ugu dambeeyey uu yahay ee maxmuudka ahayd oo qofku waxaa dhici karta wixii inuu booskiisii dhigo oo uu saa caadil ku noqdo laakiin aanu xakiim ahayn oo aanu waafaqsanayn gaayadii wanaagsanayd in amarku u waafaqo oo ficilkiisa iyo qowlkiisuba maslaxaddu ay ku korarto mafsadaduna ay ku yaraato ila haddii maslaxadiina la weynayo mafsadadiina badnaanayso dee markaa gaayadii maqsuudkaahay waxaan laga lahaa ma aadan waafaqin marka xikmadii waa ka maqan meesha xadiidka boqol iyo sagaaliyo tobanaad wuxuu leeyahy wa can caliyi bni abi aalibin waxaa laga wariyey qaala inuu yihi ina alfaqiiha xaqa alfaqiihi qofka fiqhiga u saaxiibka ah ee ku tilmaaman fiqiga iyo fahamka dhabta ah waa man lam yuqanit innaasa min raxmat illaah waa qofka aan dadka ka quusinin naxariisti alle quusashadu marka maxay tahay waa qofkii oo ictiqaadiya inaanu alle u dembi dhaafaynin lababa mid mar waxaa dhici karta inuu leeyahay haddii aan tooba keeno alla toobadeeda aqbali maayo dembigeygana dhaafi maayo ama mararka qaarkood wuxuu leeyahay aniga naftaydiia iga adkaatay oo shaydaan baa maaragtay iga saa'id caleeyey marka wuxuu ka quusanayaa inuu toobad keeni karaba haba ogaadee in haddii uu tooba keeno alla u dhaafaayo marka dadkana arrinkaasi aada buu maarata ugu badan yahay wuu leeyahay shaydaankii baana maarata u sabab ah walam yurakhis qofka maaragtay fiqiga ku tilmaaman iyo fahamka saxda ahi waa qofkii aan dadka u ruqsaynin fii macaasi illaahi macsidii alleh waxaas waa iska saalan yihiin haddii la sameeyo dhib ma leh alla waa kafuur raxiim iyo iska dhahay sida murjiada qaarkeed lagu yaqaano walam yu-amminhum oo aan maaragtay ka aamin yeelin min cadaab illaahi cadaabkii alleh iyo caradii alleh marka macsida allana u ruqsayn maayo u fududayn maayo cadaabkii allana ka dhigi maayo kuwa ka aamin noqda ee beyna alkhawfi waalrajaa dadki inay ahaadaan baa loo baahan yahay naxariista allana in laga quusto ma bannaana in maaragtay lagu dhiirado macaasidii oo cabsi la-aan oo meesha timaadana oo aan cadaabkii alle laga cabsanayna iyaduna maaragtay waa jariimo aada u weyn walam yadaci alqur'aana marka qofka faqiiha ee fiqiga dhabtaalihi waa qofka aan qur-aanka ka tegin ragbatan canhu isagoo ka jeesanaya ilaa gayrihi meel kale wax ka raadinaya meel kalean xikmad iyo cilmi iyo fahm iyo kheyr iyo ka raadinaya buu leeyahy waxaa dhici karta falsafo reer galbeed ama reer bari ay leeyihiin inuu yiraa maaragtay xanuun baan ka raadinaya iyo dariiqii saxda ay lagu noolaan lahaa halkaasaan ka raadinaya buu ku leeyahy cali bin abi taalib marka wuxuu leeyahay inahu laa khayra fii cibaadatin laa cilma fiiha wax khayri kuma jiraan cibaado ka maran cilmi oo aan cilmi ku dhisnayn walaa cilmin laa fahma fiihi iyo cilmi aan fahm loo lahayn oo in la iska xambaarsan yahay walaa qiraa'atin laa tadabbura fiiha wax khayran kuma jiraan qur-aan la iska akhrinayo aan waxba laga lagu tadabburaynin oo aan fahamkiisi lahaynin ile qofki markaa ku camal fali maaye haddaanu garanaynba xadiidka boqol iyo labaatanaad wa can ilxasan radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sal l slam rsulka alle wuxuu yihi xasanulbasri waay taabici buu ahaa rasuulka sal slm ma aanu soo gaarin xadiidkan oo kale waxaa la yidhaha mursal baa la yidhaahdaa mursalkuna wuxuu ka mid yahay qaybaha daciifka wuxuu yihi buu leeyay rasuulka sal l slam man jaa'ahu lmowtu qofkii geeriyu u timaado wahuwa yatlubu alcilma isagoo cilmi doonaaya oo cilmi raadinaaya qasadkiisuna uu yahay liyuxyiya bihi alislaam inuu islaamkii ku nooleeyo fa beynahu wa beyna annabiyiina darajatun waaxidatun fi ljanna isaga iyo nebiyada alleh waxaa u dhexeeya hal darajo uun keliya jannada marka la galo rawaahuma addaarimiyu labadan xadiis ama labadan atharba waxaa weriyey midna kolley waa athar midna waa maaragtay xadiis marfuuca laakiin saan sheegna waa mursal kaas cali bin abi taalib laftiisa isagoo marfuuca la wariyey laakiinse sida saxdaah waa maxay mowquufka a sugan ee marfuucu ma sugna labadaba marka waxaa wariyey daarimi baa wariyey iyo rag kaleba wadaadka kitaabka sharx wuxuu leeyahay faqiih waxaa loo yaqaanaa kitaabka iyo sunnada qofkii macaanida qur-aanka iyo sunnada garanaya qofkii marka labadaa ugu cilmi badan yaa dadka ugu fiqhi badan sidaa darteed rasuulku wuxuu yihi sala alla alay slam ya-umu lqowma aqra'uhum likitaab illaah dadkii waxaa dujinaya qofka ugu qur-aan akhriska badan marka qur-aan akhris badnaantan hadda waxaa laga wadaa waa qofka ugu fiqhiga badan waayo sababtoo ah aqra' marka salafku waxay u aqoon jireen iyo qaari macnaha qof faqiihay u aqoon jireen waxaana ka mid ah alla qowlkiisa uu yidhi wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan falowlaa nafara min kuli firqati minhum taa'ifatu liyatafaqahuu fi ddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun munaasab ma aha mana habboona in mu'miniinta dhammaantood ay baxaan oo meelihii joogaan ka tagaan ee falowlaa nafara muxuu u bixi waayey min kulli firqatin koox kasta oo minhum iyaga ka mid a daa'ifatun qolo khayrkii doonaya liyatafaqahuu fi ddiini si ay diinkii u fahmaan oo ay u maqlaan waxa la soo dejiyey ee iyagu intay maqnaayeen la soo dejiyey dadkiina ay ugu digaan waxaa lagu fasiray dadkii haddii rasuulka sal l slam aanu jihaadka u bixin isagu inay kulligood jihaadkooda aadaan maaha waa in dadka qaar ay rasuulka sal l slam la joogaan oo aan la keli yeelin rasuulka sal l slam si cilmigii looga qaato oo kuwii jihaadka u baxay markay soo noqdaan wixii dhaafay loogu sheego oo loo gaarsiiyo waxaa kaloo lagu fasiray in dadka qaarkood baadiyaha iyo u baxa oo dadkii cilmi iyo maaragtay dacwo gaarsiinayay qaarkood lagu yidhi saaxiibadii baad ka soo tagteen markaasaad meelahaas ka soo aadeen markaasay soo wada noqdeen baa la yidhi maaha marka inay meelihii kasoo wada tagaan ee qaarkood ha u yimaadaan rasuulka sal ly slam waxna ha ka bartaan si ay dadkii ugu noqdaanoo ay ugu faa'iideeyaan hadhow marka diinka oo fiqi loo yeeshaa waa in la barto xuduuddii wixii alle uu soo dejiyey uu ku soo dejiyey rasuulkii sala alla alay slam fiqigaas marka waa faham cibaado marka aan fiqi lahayn wax khayra kuma jiraan qur-aan la akhrinayo aan la fahamsanayna wax khayra kuma jiraan yani qofkii ajirka heli maayo lama laha laakiinse maqsuudkii ugu muhiimsanaayo loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatih meesha waa ka maqan yahay marka qof aan macnihii aayadda iyo macnihii xadiidka aan fahmaynin macaanida axkaamta aan fahmaynin qofkii marka noocaas oo kale ah dee waxa uu sameynayo wax khayra kuma jiraan yani khayrkiisu waa yaryahay waa macnuhu marka wuxuu yidhi ina alfaqiiha xaqa alfaqiih midka fiqiga u saaxiibka ah ee fiqigiisu uu dhabta yahay ee ku tilmaaman fiqigii kuna tilmaaman inuu cilmi u leeyahay wixii alla soo dejiyey kitaabkiisa kusoo dejiyey sunnadii rasuulkana sal slm lagu sheegay waa kee marka faqiiha noocaas oo kale ah waa qofkii ku tilmaaman tilmaamahan lasoo sheegayo tilmaanta koowaadi waa maxay dadka kama quusiyo naxariista alle tilmaanta labaadina maxay tahay dadka uma fududeeyo macsidii alle inay alla caasiyaan wax sahlan ugama dhigo tilmaanta saddexaadna waa maxay cadaabka allana kama aamin yeelo oo macnaha waxba laydin cadaabi maayo idinku ahlu khayraa tihiin oo kadaa iyo dhihi maayo marka tilmaanta ahlu cilmigu waa taas marka fiqigii la sheegayo waa kaas laakiin qofkii cilmigiisu uu gaaban yahay waxaad arkaysaa markuu wax wacdinaayo oo dadka uu hanuuninaayo ama uu maaragtay duruus akrinaayo waxbaa ka qaalib noqonaya mararka qaarkood waxaa ka qaalib noqonaya rajadii markaasuu dadkii wuxuu u furayaa baabkii rajada markaasuu wuxuu ku dhiiri gelinayaa dadkii inay alla caasiyaan ama dhinaca kale cagsi buu sameynayaa mid ayaga ka midu dadkii buu ku adkeynaa arrimihii ciqaabta qabsan doonta dadka macaasida sameeya iyo cadaabka ku dhici doona iyo tilmaantii naarta iyo waxaasuu aada u badbadinayaa ilaa uu ka quusiyo dadkii naxariistii alle inuu ka quusiyo uu ka gaaro oo markaa dadka ay u maleeyaan inay halaagsameen oo wax rajaaba ays aysan lahayn oo xataa aanay toobad keeni karin iyo wax noocaas oo kale ah qofka marka faqiiha ah ee ku tilmaaman fiqiga dhabta ah waa qofkii dadka kula mucaamalooda dariiqadii kitaabka iyo sunnada xoogaa rajo geliya laakiinse ku cabsiyo haddana cadaabkii alle cadaabkii alle kuwa ka aamina oo aanu ku dhacayna kama dhigo iyagi mana quusiyo oo naxariista la heli maysaanna ma gaarsiiyo maxaa yeelay naxariista alle kama quusto ilaa kuwa dhunsan moogiy sida alle u yiri wman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun nawaati alla u yiri makriga alle kama maaragta aamin noqdaan ilaa kuwa khasaara moogiye marka waa inaad arkaa ku dadaasho ama cilmiga ha noqoto ama dacwadii aad dadka gaarsiinaysa iyo hanuuninta ha noqoto waxaa loo baahan yahay inaad dadka qalbigooda ku tallaasho inay daacaadka marka ay la yimaadaanna ku farxaan oo qalbigooda waasic uu ku noqdo macsidiina ay ka cabsadaan ilaa cadaab bay u horseedaysaay waa inaad u furtaa albaabkii rajada oo aadan quus gelinin dadki dembigaa aad ku dhacdeen dartiis waa laydin cadaaba ilaa ilaa waa inaadan maaragtay fahamsiinin waad ku cabsi gelinaysaa raadka macsidu ay leedahay dembigu iyo in cadaab lagu muto laakiin haddana macnaha dembigiina la dhaafi maayaa gaarsiinin taasi marka waxay waafaqaysaa dariiqadii ahlu sunna oo ah inay dhexdhexaad ku yihiin baabka maaragtay cabsida iyo rajogelinta wabillahi towfiiq